bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada qodobada warka habeenimo idaacadda isnaay aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maamulka hirshabeelle oo sheegay in gogol nabadeed u dhigi doono bulshada ku nool deegaanada hirshabeelle gudoomiyaha dowlada sabuun oo maamulka hirshabeelle ka dalbaday in laga dayactiro goobihii uu ku fatahay webiga shabeelle kulamo lagu xoojinayo wacyigelinta muhiimadda diris wanaagga oo ka socda magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada jowhar oo ka digay safarka halista badan ee tahriibka xubinta sarafka iyo suqyada ayaad ku maqli doontaan inta uu socdo warka habeenimo idaacadda isnaay akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah khubro ka tirsan qaramada midoobey oo ku baaqay in qaxootiga ku jira xeryaha waddanka suuriya laga saaro
hay-adda caafimaadka adduunka w h o waxay ku dhawaaqday in koronavirus ama covid toban ee sagaal uu yahay halis caafimaad oo adduunka soo wajahaysa naftaada iyo bulshadaba ku caawi inay ka badbaadaan fayraskan sida aadka u faafa haddii aad safartay ama aad dhex gashay dad badan waxaa laga yaabaa inuu kugu dhacay covid toban iyo sagaal waxaad dhici karta inaad fiicnaan dareemayso ha yeeshee aad xambaarsan tahay fayraska adigoon lahayn wax calaamad ah dadka kalena aad u gudbin karto qaad tallaabooyinka soo socda si aad dadka uga ilaaliso inuu ku dhaco fayrasku gacanna ka geyso xakamaynta fayraska xiro maaskiga ama afdaboolka ku dhaqan kala fogaanshaha bulshada una jirso dadka kale ugu yaraan laba mitir si joogtaha u dhaq gacmahaaga haddii aad awooddo joog gurigaaga oo la soco caafimaadkaaga fiiro gaara u yeelo calaamadaha hargabka oo kale ah haddii aad xanuun dareento wargeli xarunta caafimaad ee deegaankaaga faahfaahinintaasi dheer mar warba kala soco xogaha ka soo baxaya wasaaradda caafimaadka ee deegaanka aad ku sugan tahay xusuusnow inaad qayb ka qaadan karto yaraynta faafidda covid tobaniyosagaal
mar kale habeen wanaagsan akhyaarta hawada naga dhegaysanaysa waa habeen talaado taariikhdu ay ku beegan tahay sagaalka bisha labaad sanadka laba kun kow iyo labaatan inta aad maqasheen waxay ahaayeen warka madaxdiisii iminka u diyaargarooba qodobadii oo faahfaahsan maamulka hirshabeelle ayaa sheegay in gogol nabadeed u dhigi doono bulshada ku nool deegaanada hirshabeelle cusmaan cabdalla cusmaan ayaa warbixintani soo koobaya cali cabdulaahi xuseen guudlaawe madaxweynaha maamulka hirshabeelle ayaa ka mahad celiyey dadaaladii lagu kala dhex galay beelo walaalo ah oo ay xurguf ku dhex martay deegaano ka tirsan degmada matabaan ee gobolka hiiraan madaxweynaha ayaa si gaara uga mahad celiyey maamulka galmudug iyo odayaasha dhaqanka labada dhinac ee ay diriirtu ku dhex martay deegaanada degmadaasi hoostaga isaga oo ku baaqay in wax walba wadaxaajood lagu dhammeeyo
dhibkii ka dhacay degmadaas ee naf iyo maalba culayska ku haysay cid kastaee gacan ka geysatay waxaan leenahay ilahay idinka abaalmariyo gaar ahaan odayaasha deegaanka ee nala qaatay in dadka walaalaha ah wax anfacay taa nabadgelyo in dadkaas la xiray oo sida qaladkaa lagu xiray iyo kuwo kaloo iyagana ka hor qalad lagu xiray wixii haddii qalad qalad lagu socana dhibaatada way sii soconaysaa intaba qaabkay wax u dhaceen waa ka xunnahay odayaashana dadaalkay ka geysteen iyo gacantay ka geysteen oy habeenya maalin u taagnaayeen waxaa leeyahay ilahay idinka abaalmariyo waxaan rabaa iyadana inaan u mahad celiyo dowlad goboleedka galmudug oo madaxweynuhu ugu horreeya golaha wasiirada iyo dhammaan dowlad goboleedkaas gacantay ka geysteen si arrintaan ay ku dhammaan laheed oo si nabadgelya ay ugu dhammaan laheed iyagana waxaan leeyahay waad ku mahadsantihiin madaxweyne gacantaad ka geysatay adiga golahaaga wasiirada iyo taladaba waa idinkaga mahad celinaynaa akhyaartaan habeen iyo maalin u taagnay dacdadanna waxaan leeyahay ilaahay maaragtay dembidhaaf idinku siiyo ajir badanna alla idinka siiyo waana ixtiraamteen sidaan idinla hadalnay waxaad uga jawaabteen si qiimi badan oo tolnimo ku jirto oo dadnimo ku jirto ahalnimo ay ku jirto mas-uuliyadaad is saarteen arrintaad ka shaqayseenna waa aslaax baynanaasi ilaahay ajir badan idinka siiyo waan ka mahad celinaynaa arrintaan inay soo afjaranto ee gaadiidkii iyo dadkii intaba la heestay ay maanta xor yihiin ee aad noo keenteen oo nagu wareejiseen waad ku mahadsan tihiin waxaan rabaa aad lama jideeyo waa aragtayaa wax dhibaato keenaaye guud ahaan in lala hadlo bulshada oon qof damba la qabsan oon gaadiid damba la qabsan deegaankaas nabadgelyo lagu maro cali guudlaawe ayaa odayaasha labada dhinac ee diriiray ugu baaqay in ay wada hadlaan islamarkaana khilaafkooda wada xaajood ku dhammeeyaan waxaana uu carabka ku dhuftay in dhowaan uu gogol nabadeed maamulkiisa u dhigi doono duubabka dhaqanka labada dhinac diyaar waxaan u nahdaanaha dowlad goboleedka hirshabeelle inaan gogasheedi dhigno in nabadgelyo lagu noolaadaan rabnaa in walaalku iyagoo isjecel ay isla jiraanaan rabnaa horumarna wuxuu ka dambeeyaa nabadgelyo haddii dadka deegaanka col yihiinna nabadgelyo lagama shaqay karo waxaan rabnaa arrintaas inaad saad haddaba dhacdadaan ugu duubateen inaad ugu duubateen oo gogol aan dhigno nabadeed dib u heshiisiin dhaba inaan deegaankaas ka dhigno dadku iyagoo walaala inay noolaadaan dadka waxa deeqo nabadgelyo walaaltinimo iyo wada jiraa deeqo meelna kana tigi maayaan dadka allah meel iskula beeray deegaankaasaa ka dhaxeeyo haddii dhib kasta laysu geysto waa lagu qasban yahay in laysla jiro tale waxaan kusoo jeedinaynaa dadku walaal waayay meel kale tigi maayaan inaan nabadgelyadaas ka shaqayno waxaana ballan qaadaynaa inaan anagu dhabti dhigno labada dhinac ee isku dilaayay deegaankaas ee degmo matabaan dhibaatada soo noqnoqotay iyo intuu dhexayso meesha la yidhaahdo maxaas iyo beledweyne intuu dhexayso dhibkaas degmadaas degmooyinkaas ka taagan iyo guud ahaan hirshabeelleba inaan gogla dhignaan diyaar u nahay inaan dadka nabadgelyo ku noolaadaan wax kastee la kala tabaayana diyaar waxaan u nahay inaan kala qancinno waxay kala qabaanna sida haddaba loo kala qaaday aan u kala qaadno hadday dheef tahay iyo day dhiig tahayba aan si xaqa u kala qaadnan diyaar u nahay labada dhinacba lama kala dhammo dadka nolosha wa isku xidhiid isdhexmarka iyo maaragtaya isugudubkaasaa dadku noloshooda ku xidhiid haddii la kala xirmo oo la kala go'o dadka noloshooda culeys badanaa soo wajahayo wadajirkaiyo walaaltinimadana iyo wanaagii dhexyiilna wax badanoo culeysaan soo kordhaayo waxaan idinka rabnaa deegaankaas in degmada intaad idinku ku aadantihiin in nabadgelyo lagu maro dhinaca kalena iyadana sidaan maaragtaya ula hadli doonaa maamulka hirshabelle ayaa bilaabay dardargelinta dadaalada dib u heshiisiinta loogu sameynayo bulshada ku nool deegaanada maamulkani uu ku aftirsado kuwaas oo mararka qaar uusuu kala dhex galo khilaaf sababa gacanka hadal ay waxyeello ka soo gaarto caruurta haweenka iyo dadka da'da ah gudoomiyaha tuulada sabuun ayaa maamulka hirshabeelle ka dalbaday in laga dayacdiro goobihii uu ku fatahay webiga shabeelle bulshada ku nool tuulada sabuun ayaana weli kasoo kobanin saameynta ballaran ay ku yeesheen biyaha fatahadaha webiga shabeelle oo xaaluufiya waxsoosaarkooda cusmaan abuukar oo ah gudoomiyaha tuulada sabuun oo waraysi siiya idaacadda isnaay ayaa sheegay in lagu guda jiro wakhtiga jilaalka aana waxba laga qabanin kanaalada kuwaasi oo qayb weyn ka qaata fatahadaha webiga shabeelle
laga barakacay beeraha weli waa noo fidiyin oo wax lagama qabano boonsada kasoo bilow ilaa iyo jil wanaagsan gaara waxay u baahan yihiin ilaa falboos loo helo qarasha waa intuuyin guriga afkiisa caarqaadkaas la helo oo arkuud la helo geedaha oo ku jira boonsadana laga bixiyo hadda hadda waxaa la joogaa bisha oo fikraada la joogay maashaa ku xirto qabriga suwaabjiyaa bilaabanaayo hadduu roob bilowdana beera iyo lagu tashamaayo beeraha haddana maanta biyaha barakaca aad iyo aad loo waxyeeleeyeen beeraha wax kuma yaalaan sidoo kale waxa uu tilmaamay in haddii dayacdir aan lagu samaynin kanaalada iyo hareeraha webiga shabel ay cabsi weyn ka qabaan in mar kale ay ka barakacaan deegaankooda haddana sidoo kale aadna qabanaysaa bii aan laga helan hay-ado oo wax loo qabta si la helan aad iyo aad khataro u sugana haa kanaalada kanaalada laga howlgalo sida saaw oo kale hadday biyaha u keenaan waxaa laga qala jiray saawaasaa la dayin jiray rijaala laga dayin jiray aa lagu leesi jiray webiga hadda wixii ma jiraan baabu wax lagama qabano waa cadbursan yahay geedaha oo buuxuu ku jirana sidoo kale waa cadbursan yihiin barakaca intaas ayaa keenaysa oo geedahaas meesha ku jiro iyo baawaas oo dayactir la-aanta hayso marka hay-adii haddii loo helin oo wax ka qabta haddii loo helin aadyaala qadrayo ugu jira beerali annaga hadda waxaan sameeyay qorshe ah inaan haddii aan hay-adii aan waayo inaan aan beero iska dhaafna oo waxba ka qabo oo la kacbin oo kale iska dhaafo qorshe kale kama hayo oo dadka waxwaay waa dhibaataysan yahay wax ma hayaan ma haastaan macaawin ma haastaan jiraan waxay hataa ay hayaan ma jiraan marka wax oo gargaar noo fidiy ama si aan wax loo hadalka gudoomiyaha ayaa kusoo beegmaya xili lagu guda jiro wakhtiga jiilaalka loona baahan yahay wax ka qabashada goobaha uu ka sameeyo fatahaadaha webiga shabeelle qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada jowbhar ee caasimada hirshabeelle ayaa ka digay safarka halista badan ee tahriibka waatan maryamo sheekh cabdi oo qodobkan inoo faahfaahinaysa qaar ka mida dhallinyarada ku nool magaalada jowhar oo sheegay inaysan helin fursado shaqo kuwaas oo sheegay inay fursad u arkaan tahriib ay aadaan wadamada shisheeye taasi oo ku xiran dhaqaalaha ay heli karto qofka laakiin aysan ku xirnayn ninjeclaysi oo lagu siiyo shaqooyinka saara daahir maxamed oo ka mid ah dhallinyarada magaalada jowhar islamarkaana waxbartay ayaa redio isnay u sheegtay caqabadaha jira wadanka shaqala-aanaa ka jirto burburaa ka jiro yacni haddii aad shahaadooyin haysatid xataa waxaa jirto inay maxay ahaato in adeerka lagu geynayo marka tahriibka waa meesha haddii dhaqaale la heli lahaa in la joojiyo waa macquul laakiinse dhalinta waxaa ku kalifayso inay tahriibaano shaqala-aanta wadanka ka jirto wax meesha taalo wax layska indha tiri kara ma ahan oo ina adeer iyo garaweeshin badan way iska jirtaa laakiinse hadday dhacdo xataa inaad geysatid maalin kasta dismarwaal adoo ay imtixaankiia geysatay cvgia diyaarisay waa geysatay yacni nasiib daraa lasoo noqonay haddana waa geysanaysaa nasiib daraa lasoo noqonay yacni waxyaabaha ugu adag waxawaaye waxaa baratay oo aanan shaqo ku helaynin haddii yacni oo isbedel yimaado oo shaqo abuur la helo macquul waaye dhalinta inay ka joogso waxaana jirta marka loo fiiriyo dhallinyarada wadanka waxbaratay iyo fursadaha shaqo ee aada u kala yar ayay dantu bidaa mararka qaarkood dhallinyarada inay u safraan oo ay aadaan qorbaha halka kuwa qaarna ay derbiyada iska fadhiyaan maadaama ay waxbarashadoodii ku waayeen shaqo cabduqaadir cali oo ka mida dhallinyarada kusoo laabtay wadanka soomaaliya islamarkaana ku sugan muddo saddex sane ayaa ka hadlay dhibaatada ka jirta qurbaha qof walba waxa waaye waxaa fiican horta inuu soo qanco oo dadka wareysto iyo waxaa la sheegaya in waxba kama jiraan aniga waxaan soo arkay nolosha iyo qaabka u fikirayaan iyo lacagta hadda lagu bixinayo inaysan weligeed isan soo celi karnaan aaminsanahay ayna dhacday haddii bad la maraayo tegitaanka yurubaa horta waxaa waaye wax badan qarash badan ku baxaayo waalidkii oo awoodinaa la dhibayaa markii meesha la tagana waxaa la rabay ama waxaa lagala kulmayaa si kala duwan wadankaa tagtay ku xirantaha haddii ilaah ku marsiiyo wadankiina luqadiisi dhaqankiisa baratid waa shan sano lix sano todoba sano ilaa iyo toban sano sharci lagu helayaa marka waxaan umalayn lacagta hadda la khasaarinayo meesha la geynayo inaysan weligii soo noqonin waa qodobka koowaad qodobka labaad sida ay sumay sheegtay waalidkii inta laguguma siinayo lacagta shaqo sideedaba waxa waaye qofka wax bartay ani waxaan aaminsanahay dadka qofka shahaadada haysta maanta ee wax bartay ay leeyihiin aniga shahaadadeena waa haysanaa laakiin shaqadii qabiilaa lagu tegaya ama garabeeshin waxaan aaminsanahay qofka shahaadada haysto inuu haysto boqolkiiba sideetan jaanis ah qofka waxaa ka jaanis badan aan shahaadada lahayn boqolkiiba sideetan ayuu haystaa mag waxaad barata keliya wax yaan lagu raadinin waxaan rabaa waxyaaba badan la raadiyaa haddii ganacsiga aan lahayd meesha aad ka raadinaysaa ganacsi wax weyn lagu furo hadda adduunka upgrade wuu isbedelay onlinekaasaa wax laga wada bartaa internetkaasaa wax laga bartaa marka jaaniska aad haysataan ee aad boqolkiiba labaatan shahaadada aad ku raadinaysaan ma aha inaad kaas ka walwashaan waxaad barteen ku fikira in qodob iyo qaabka loo shaqeeyo iyo oo la helaayo macquulta aniga aan hadda aqaano waxa waaye waxaan aaminsanahay inay iska fikirkaas iska bedelaan ee u fikiraan qaabkii wax kusoo saaran lahaayeen wadankii wuu sii dhismayaa wuu isbedelayaa dhaqaalihii hadda waxba ma jiraan laakiin sanadba sanad ka dambeeya wuu soo kobcayaa marka wax badan oo laga shaqeeyaa jiro tahriibna waxa waaye waalidkii yaa laga oysiinin naftaadina been loo sheegin sidaasaan aaminsanahay aniga mahan cabduqaadir oo keliya waxaa jira dhallinyaro iyo dad waaweynba oo dib ugu soo laabtay wadanka islamarkaana aan dib ugu noqon qorbihii ay markii hore ka yimaadeen iyagoo sheegay inaysan jirin wax alle iyo wax barbardhiga oo lala samayn kara wadankaada maadaama wadanku uu yahay wadan wanaagsan kulmo lagu xoojinayo wacyigelinta muhiimadda diris wanaagga ayaa ka socda magaalada jowhar ee caasimada hirshabeelle cabdicasiis xasan cabdulla ayaa noo soo koobaya warbixintani
kulankan ayaa ah mid looga arinsanayo in lasii ballaariyo wacyigelinta la xiriira daris wanaagga iyo in bulshada magaalada jowhar la fahansiiyo muhiimadda ay leedahay nabadda kulamadan waxaa wada dhalinyaro si gaara isku xilqaamay kuwaasi oo doonaya in shacabka lagu baraarujiyo dowladnimada iyo isdhexgalka midaasi oo ku saleysan in qof walba loo tilmaamo halka nabaddu taalo cabdulaahi xasan caddow waxa uu ka mid yahay dhallinyarada u ololeeya arrimaha nabadda wuxuu iga warbixiyey waxaa xilligan kusoo beegay in la qabto kulamo looga hadlayo wacyigelinta nabadda
nabadduna waxay tahay waa adiga noloshaada iyo waxay qusaysaa gurigaaga iyo familkaaga haddii khaasatan laga hadlo shaqsi ahaan guud ahaan markii la yiraahdana waa midda lagu wada joogo ee ummaddu isdhexgalka bulshada iyo qaabkay macnaha ay isula shaqay lahaayeen ay uga shaqay lahaayeen nabadda iyo xasiloonida dalka noloshu waxay ku tiigsan tahay amba ku tiirsan tahay oo udub dhexaad u ah nabadda colaad waa midda keliya oo ummadii soo ragaadisay oo dhibaatooyin fara badan maaragtay kala soo kulmeen nabad waxay tahay waxaa ka mid a tusaale ahaan dhallinyaradu qaarkood waad og tahay dhinaca waxbarashada dhinaca isboortiska oo kale dhinaca maaragtay maaragtay isu socodka iyo shaqadaba waxay uga qayb qaadan karaan waa sidaa ogsoonnahay meeshaan maamulaha ka jira dhinaca kale cabdulaahi ayaa maamulka hirshabeelle ka codsaday in dhallinyarada la siiyo doorka ay ku leeyihiin isdhexgalka bulshada iyo nabadda dhallinyaraduna dooray ku leeyihiin doorkooda in laga siiyo dhallinyaraduna ay wacyigelin fara badan ay sameeyaan ay bulshadii ku laabtaan ayagaa bulshadii wakiil u ah maxaa yeele dhallinyarada aas-aaska oo udubdhaxaadka oo nabadda waay maxaa yeelay dhallinyaradu guryaha kasoo baxayan iyo xaafadii ayagaa iska warqaba dhibaato wixii ku ah amba xaafadaas lid wixii ku ah ayagaana ka warkahaya marka waxaan dhihi lahay dhallinyarada waa as-aaska keliya amba udubdhaxaadka nabadda hogaanka u leh maxaa yeele hadhowna wax la adeegsan karana dhallinyarada waayo oo nabad diidka keeni kara wax nabadda dhali karana isla ayagii le waa marka waxaan ugu baaqi lahay nimanka maamulka hirshabelle oo kale waxaan ugu baaqi lahaa inay aad iyo aad culeyska u saaraan ama maaragtay xogtooda amba wax meesha uga aadan dhallinyarada ay ka siiyaan booskooda dhinaca nabadka iyo wacyigelintaba kulamadan looga hadlayo dowlad wanaagga iyo nabadda ayaa muddooyinkan dambe waxa uu ka socdaa magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle iyadoo ujeedada ay tahay sidii dhallinyarada ay uga qayb qaadan lahaayeen isdhexgalka bulshada dhegaystayaal weli waxaad la socotaan warka habeenimo idaacadda isnaay markaana kusoo dhowaada xubinta sarafka iyo suuqyada waxaa la diyaar ah maryama sheekh cabdi
xubinta sarifka iyo suuqyada magaalooyinka magaalada jowhar boqolka doolar gacanta hore waxaa la kala siisanayaa laba malyan iyo lix boqol bixintuna waa laba malyan lix boqol iyo labaatan kun oo shilin soomaali ah kontonka doolar qabashadu waxa ay maraysaa malyan iyo saddex boqol bixintuna waa malyan saddex boqol iyo toban kun oo shilin soomaaliya shan iyo labaatanka doolar qabashadu waxa ay maraysaa lix boqol iyo konton kun halka bixintu ay marayso lix boqol konton iyo shan kun oo shilin soomaali ah tobanka doolar waxaa la kala siisanayaa laba boqol iyo lixdan kun bixintuna waa laba boqol lixdan iyo laba kun oo shilin soomaali ah raashiinka qutul daruuriga loorka sonkorta waxaa la kala siisanayaa soddon doolar iyo bar oo u dhiganta sideed boqol oo shilin soomaali ah loorka burka waxaa la kala siisanayaa shan iyo labaatan doolar oo u dhiganta lix boqol iyo konton kun oo shilin soomaali ah loorka bariiska waxaa la kala siisanayaa lix iyo labaatan doolar oo u dhiganta lix boqol iyo sideetan kun oo shilin soomaali ah baasta makaronaha waxaa la kala siisanayaa sideed doolar iyo bar oo u dhiganta laba boqol iyo labaatan kun oo shilin soomaali ah baastada dheerdheerka ee gabareyda iyadana sidoo kale waa sideed doolar iyo bar oo shilin soomaaliga uu noqonayo laba boqol iyo labaatan kun oo shilin soomaali ah caana booraha bahjo waxaa la kala siisanayaa gasaca weyn laba iyo toban doolar bilan waa toban doolar caana booraha qamar waa kow iyo toban doolar brimofito waxaa la kala siisanayaa saddex iyo toban doolar iyo bar sidoo kale caanaha habbi ayaa iyaguna waxa ay marayaan kow iyo toban doolar saliid cadeyda waxaa la kala siisanayaa liitarkeeda soddon iyo shan kun oo shilin soomaali ah nuskiilada waa sideed iyo toban kun oo shilin soomaali ah rubaca ama caleydana waxaa la kala siisanayaa sagaal kun oo shilin soomaali ah liitarka saliid macsarada waxaa la kala siisanayaa konton iyo lix kun nuskiiladeeda waa sideed iyo labaatan kun aad bay umahadsan tahay maryamo sheekh cabdi halka warkaasu idinkaga imaanayana waa idaacadda isnaa joob harshabeelaha dhexe soomaaliya markana akhbaaraadka dibadda khuburo ka tirsan qaramada midoobey ayaa ku baaqay in qaxootiga ku jira xeryaha wadanka suuriya laga saaro khubarada qaramada midoobey u qaabilsan xuquuqda aadanaha ayaa ugu baaqay konton iyo toddoba dal in si deg deg ah muwaadiniintooda ugala baxaan xeryaha qaxootiga ee ku yaala dalka suuriya khubarada ayaa sheegay in xaalada halis ah oo bini'aadnimo ka jirto xeryaha qaxootiga kuwa oo ay ku sugan yihiin qaxooti fara badan qaxootiga ku jira xeryahaas ayaa lagu qiyaasaa in ay gaarayaan lixdan iyo afar kun oo ay ka mid yihiin dad ka soo kala jeeda wadamo badan khubarada qaramada midoobey ayaa intaasi ku daray in siddeedda boqolkiiba dadka ku jira xeryahaasi ay yihiin haween iyo caruur islamarkaana in ku dhow kalabar caruurta ay ka yaryihiin shan sano dadka ku jira xeryahaasi qaxootiga suuriya ayaa la kulma dhibaatooyin kala duwan kuwaasi oo uga imaanayo kooxa hubaysan dhegaystayaal warkii oo aad kala socoteen idaacadda isnaajo warshabelaha dhexe soomaaliya waanageenta warka waxaad la socodsiinaya anigoo cabduuli axmed dilowle timacadee farsamadu waa injineer sakin intaan warka xiga aan ku kulmi doono sida iyo ammaane allah